aynu ku bilownaya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa xalayto xilli dambe la sheegay in loo diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulankii uu saaka baarlamaanku ku ballansanaa inuu kaga hadlo arrimaha coronavirus iyo ansixinta xubno ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka fariintaasi ayaa sidoo kale loogu sheegay xildhibaanada in maalinta arbacada uu kulankaasi dhici doono arrintan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay culaysyo gudaha iyo beesha caalamka kaga imanayay baarlamaanka si xaalada loo dejiyo fursadna loo siiyo kulamada ka socda xalane warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan
ilaa iyo sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ka dhex taagnaa xisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo is-hortaag kusoo dhammaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hogaanka baarlamaanku doonaya in dowladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin arrintaasi waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo shan iyo toban xildhibaan oo hogaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay surtaag ku sameeyeen howlihii baarlamaanka soomaaliya inkastoo ajandaha baarlamaanka ee maalintaasi lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus haddana xildhibaanada qaar ayaa tuhunsan in qorsho kale uu ku oos jiray ajandaha xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo kamid a xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kalena tuhunsanaa in ujeed kale uu ku hoos dugnaa kulankii sabtida ayaa v o eda u sheegay
ajenda markii baarlamaanka keenaayo wuxuu rabaa ha ahaadeen xeroosaadku wuxuu qeexayaa in guddiga joogtada ay fadhiisanayaan ajendayaashayga soo gudbinayaan guddiyaduna guddi walba baarlamaanka waxaa u qaabilsan qayb guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qaybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo marka guddigaasna ma soo gudbinin wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xilgaasiintana ma keenin markaa meesha tagnayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noorsuud iyo koofiya cas isugu jirta oo baarlamaanka ka buuxa xeer hoosaadka soo qabana ciidan booliis ayaa jira keli a loo ogolaya baarlamaanka uu leeyahay nabarsuud baarlamaanka looma ogola iyo ciidamo militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola ciidan tiro badanoo kor iyo hoos iyo gudaha wajooga ayaan ugu tagnay meesha kadibna guddi ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah waxaan ku dhahnay mid guddoomiya ilaa ay daraan xildhibaanadu way hadlayeenoo daerays bay ka sheekeynayeen ogolaha shacabka ah shirna wuxuu ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo hadda isku soo dhaweynayaan isku soo dhawaanayaan garoonka arrintii doorasho in la aadana way soo dhodhowdahay inkastoo kale arrinti doonaasho ay jirto karoona xilligan maxaa keenay oo ajenda ahaan loogu soo diray kow haddii karoona laga hadlayaba si walba waxa u khaldantee laba boqol askariya karoonaha waardiyeynaysa maxay ahaayeen inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka haddana xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa wax muddo kordhina oo baarlamaankaas ajandihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan intaan hadda aan ka warqabana wax ajenda ah oo golaha ka dhex dhalinaya oo xildhibaano ay keenayeenna ma jirto keliya un waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan ma shirin howlo badanna waa noo yeelaan in muxuu ahay baarlamaankii dib loo howlgeliyo shaqadiisa uu u qabsado doorashada waxaa loo xil saartay isugu igmanaya golaha shacab hadda waxay weli joogaan xamar shirarkooda wax natiijaha oo kasoo baxoohaya ma laha marka kor iyo hoos annagu haddii baar ay go-aan gaari waayaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ma dayacayne waxaa waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aan aan muxuu ahay u mudeyno oo la yidhaahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosa ku qabsoomi kartaa oo baarlamaanka uu ka hadla arrintaas iyada sidoo kale waxa uu xuseen arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaalo la isugu soo dhaweynayo madaxda shanta maamul goboleed muxudiin cismaan shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aana horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhawaanayaan
runtii dadaaladu aada u badan yihiin helitaanka dadka badan ay qabaan runtii waa wax isku dhex jiro dadna shab dadna shaki badan ay ka qabaan dadna ay aaminsan in wax isbedeli karaanoo oo wakti hadda xasaasi lasoo gaarin balse waxaad moodaa qaabka dadaal u socdaan weli inay ay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaana ay weli maqan tahay walow is aragyada hadda kubalbalaado goosgooska aada moodo inay waddo cusub fureen balse walwal badan ayaa wuxuu ka jiraa daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiskii toddobiyo tobanka seteembar naftarkiisa uu shaki badan galo xildhibaanada eedaha loo soo jeediyey ee shan iyo tobanka ah ee laga joojiyey dhowr kulan oo baarlamaanku uu yeelanayo ayaa waxay sheegeen in kulanka saaka ay tegi doonaan waxaana baajinta kulankana ay dad badani u arkaan mid xiisad ama kala qaybsanaan hor leh lagu baajiyey sidoo kale waxaa socda dadaalo la doonaya in madaxda shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro ee surfadhiga nidaamka doorashada soomaaliya